You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaan rashiid weeye een, muxuu ahaa waxaan u arkahayay inay tahay fursad- fursad qaali ah oo dadka een, mal- oo refugee backgroundka inay fu- xagga waxbarashada in fursad ay oga heli karaan xagga businesska ninka business raba een, muxuu ahaa iyo xagga scholarshipka oo dad- dadka da-doodu yar tahay oo skill skill wo- eh, high skillka in ay- ayagana la keeni karo programka ms ee hadda ay kusoo darsadeen Ani- aniga waxaan ka socda group la yidhahda nomadic eh, food group, eh, ent- enterprise waxaan sameynaa cuntooyinkan sameynaa oo hadda waa soo wadnaa insha allahu tacaala catherine wax la yidhahdo oo cuntada inta la diyaariyo hay-adaha lo- loo geynayo iskuulaadka already lo- laba laba tijaab aan sameyn oon ku guuleysanay haddana halkan waxaan u nimid inaan businesskan aan soo kordhino eh, waxaan sameynaa soosas waxaan sameynaa eh, cuntooyin badan oo kala duwan oo eh, east african food marka insha allahu tacaala eh, M- een, wareysigan wareysiga ku xiga waxaan- waxaan ku tusi doonaa muxuu ahaa broshirkaan hayno dhan haddii alla idmo wallaahi ayagoon ka helin muxuu ahaa een, m- m- marka la- la la naadinhayay ballantan laakiin ballan ballan kala soo socoto haddii alla ballantaas way ka- waa annagaaba gaarsiin doona intaan ka gaar- aan naqaano walow dad ma aan gaarsiin ay jiraan oo ay ka- maanta ay fursad u helin inay yimaadaan marka insha allahu tacaala in future wa- dad badan baan gaarsiin doonaa nacam een, way ku habboon tahay barnaamijkan waxaa la yidhahdaa eh, start business loan for for refugee magaciisana waxaa la yidhahdaa trif waa waxaa la bixiyaa business loan oo ah gaaraya labaatan kun wax ka badan ma bixinayo labaatanka kun oo ah star up qofkii een, een, muxuu ahaa wax- any business noocuu yahay- yahayba construction ha noqdo een, muxuu ahaa uber ha noqdo driving ha noqdo taxi ha noqdo muxuu ahaa een, waxay kaloo bixinayaan een, businesska cuntooyinka maqaayadaha wax walba een, in aada looga faa'iidaysto soomaalida weli waxaan ku dhiiringelina inay kasoo qayb galaan insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacayga waa cabdinaasir shaac cumar Eh, barnaamijkan waa barnaamij aada faa'iido badan u leh Een, una leh dadka backgroundiga migrantiga leh ee waddanka joogo Een, wuxuuna ka caawinayaa qofku markuu waddanka u yimaado een, inuu helo een, meel uu noloshiisa uu ka bilaabo Een, ha noqoto dhanka waxbarashada ha noqoto dhanka shaqada een, ha noqoto dhanka ganacsiga ee, nooc walba uu u baahan yahay qofka suu nolosha ula qabsado inuu helo meel uu wax ka bilaabo marka barnaamijyada noocan oo kale ah waa barnaamijyo aada muhiim u ah uuna leh dadka backgroundiga leh ee een, waddanka aan u dhalanin asalkooda ahaan aan ka soo jeedin Een, waxaana kula talinahaa dhammaan dhallinyarada een, iyo cid walba oo danaynayso gaar ahaan dadka soomaalida ee luuqadda eenu ku hadlayna hadda ee ku hadasha inay barnaamijyadan oo kale ay ka soo qayb galaan Een, waxaa looga faa'iidaysan karaa een, waxa ugu muhiimsan waxa waaye marka koowaad dadka in soomaalida la wacyigeliyo oo wacyigelin badan loo sameeyo si ay een, barnaamijyada noocan oo kale ah ay uga faa'iidaystaan Een, sida muuqateed arkaysay soomaali badan maanta ma imaanin Een, waana dadka keliya waxay ahayeen meesha ka maqnaa communitiya badan baa meesha joogay Een, marka waxaa looga faa'iidaysan karaa qofka hadduu uu doonayo ay ku jirto fikrad ganacsi ee, uuna awoodeeda uun haynina inuu heli karo wax uu ku bilaabi karo Een, hadduu waxbarasho doonayana in naftirkeeda waxbarashadii uu helayo si fudud uu helayo Een, marka qaybo fara badan nin walba meesha uu doonaya uu rabo inuu noloshiisa mustaqbalkiisa uu ka sii wado ayuu kala bilaabi karaa Een, saan hore u sheegay waxbarashada ama shaqada ama ganacsi mid alle midku doonaba Een, waxaa ka midoo kale qofku matalan haddii uunan wax xirfada uunan lahayn oo wax iskiiloo waddanka uu kusoo galay uunan lahayn een, inuu heli karo een, dadka badana hadda barnaamijkan waxaa muuqatay een, dadka loogu talagalay ee lagu dhiiragelinaya inay yihiin dadka ee, aanan shaqaynin ee, waddanka jooga ee ceyrta ka qaato oo kale sida een, settlinka oo kale ceyrta ka qaato dadkaas oo kale in loo raadiyo fursad ay ku shaqaystaan een, oo ay kaga maarmi karaan lacagtan la siinaya mar walba Een, wuxuu uu lacagta qaadanaya naftirkeeda inuu heli karo haddana xirfad uu ku dhisi karo yani isagoo kor iskugu qaadi karo oo wax ku baran karo ama muruqiisa uu maali karo oo waxa uu qaadanaya wax ka badan uu ku heli karo Een, saa darteed een, dadka ee, waxay u badan yihiin mashruucan lagu dhiiragelinaya inay yihiin dadka ceyrta ka qaato een, dowladda Een, hadda kolley sida muuqato een, su-aalahan weydiinay een, nimankan een, barnaamijkan lacagaha deymaha bixinaya ah een, waxay ahayeen inay noqdaan lacagahan ay deyminayeen lacag ee, waafaqsan een, sidii naga shareecadeenna ay waafaqsan tahay waxaan u jeedinay fikrad ah inaynan lacagta interest wax la yidhaahda dadka aynan saaranin oo intay interest saaran lahayeen ay ka dhigaan macnaha faa'iidaun ay saartaan oo wax go-aan ay dadka ay u sheegaan si dadka muslimiinta ah ee barnaamijkan danaynaya ah ay ugu dhiiradaan inay barnaamijyadan ay bixinayaan ay ka qayb qaataan waxayna noo sheegeen in barnaamijka isaga ay dib ugu laabanayaan oo si gaar ay u fiirinayaan kadibna ay noo soo sheegi doonaan wixii ay fikradooda ee ka quman
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.